bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warkeena saaka waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo magacaabay gudiga aas guddiga aaska qaran u sameynaya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya allahu naxariiste xasan abshir faarax oo ku geeriyooday magaalada ankara ee dalka turkiga shirka madaxda maamul goboleeda dalka ee ka socday magaalada dhuusamareeb ayaa lasoo gabagabeeyey iyadoo laga soo saaray war murtiyeed ku saabsan qodobadii looga dooday intii uu socday taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa uga digay dadka isticmaala sumadda iyo tuutaha xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas oo aan u diiwaan gashnayn taliska maamulka gobolka banaadir laamaha amniga caasimadda iyo maamulada iyo maamulka degmada kaaraan ayaa kulan looga hadlayay ka hortanka falalka amni darrada ah la xiriira ku yeeshay xarunta degmadaasi rabab afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyn waxay ku yeesheen isku socodka gaadiidka iyo dadka barkacyaasha wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciidanka uu hogaaminayo jenaraal xaftar oo lagu eedeeyey inay weerareen goobo shidaalka lagu kaydiyo oo ku yaalla dalka libiya
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka horena kusoo dhawaada markana isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo magacaabay guddiga aaska qaran ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo ku geeriyooday dalka turkiga dhinaca kale xildhibaan maxamed cabdi yuusuf oo ka tacsiiyadey geeriyada ku timid allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan abshir faarax iyo maxamed cabdi xaashi oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya xasan abuukar cali
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magacaabay guddi diyaarinaya aaska qaran ee allah u naxariistay marxuum xasan abshir faarax ra-iisul wasaarihii hore ee dalka oo ku geeriyooday magaalada ankara ee dalkaasi turkiga guddiga oo ka kooban xubnaha hoos aanu xubnaha aanu soo sheegi doono waxaana ay kaliyihiin mahdi maxamed guuleeda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya guddoomiye axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda xubin maxamed cabdi xayir maariye wasiirka wasaaradda warfaafinta xubin maxamed abukar islaw wasiirka amniga xubin xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda xubin khadiija maxamed diiriye wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xubin fawziye abikar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka xubin maxamed cabdilaahi salaad omar wasiirka wasaaradda gaadiidka xubin maxamuud xayir ibraahim wasiir dowlaha maaliyadda xubin maxamed cabdi yuusuf dhinaca kale waxaa ka hadlay arrimaha tacsida ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii arte maxamed cabdi yuusuf waxaana uu ku tilmaamay xasan cabshir faarax inuu ahaa nin wadani ah oo markaasi wax badan dalka u soo qabtay
waxaan aad iyo aad mataqaanaay tacsi ubad u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliya gaar ahaan fabilkii iyo qoyskii ka dhintay baan ka tacsiyanaynaa in ilaahay uu dembigiisa dhaafo godkiisana u qaboojiyo xasan aad iyo aad baan u garanayaa muddo dheerna waa soo wada shaqaynay markuu ka baxay dugsiga sare oo allahdii iskuulkii carabta allah la dhihi jiray ayuu wuxuu aaday masar sargaal saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya tababarkooduu aaday
sidoo kale maxamed cabdi yuusuf waxa uu tacsi tiiraanyo leh u diray iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allaha u naxariistay maxamed xaashi oo isagana ku geeriyooday magaalooyinka nairobi oo markaasi tacsi uu u diray qoyskii ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allaha u naxariistay
maxamed cabdi xashaan isagan aad baan u ruqin nin odaya wadaniyo si fiican u ahaa oo aad iyo aad midnimada ummadda soomaaliya wanaagga ummadda soomaaliya jecel buu ahaa Een, burburkii dadka activitaada iyo uradii bulshada waagi la sameeyey oo mataqaanaa dib u soo noolaynta dowladnimada ragga ka qayb galay buu ahaa raggii carta joogay buu ka mid ahaa Ee, raggii puntland aasaasay buu ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeen ka noqday puntland ka noqday buu ahaa mid soomaaliya wadani macno badan buu ahaa isaga activitaadii la qabanayay intii burburku jiray iyo shirarkii la qabanayay kulli buu ka qayb galayay nin dowr kuulaa ka muuqda buu ahaa mataqaanaa dowr soomaalinimo iyo qaranimada soomaaliya sidii loo soo celin ragga shaqeyn ka mid ah
shirkii madaxda dowlad goboleedeed dalka ee ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa lasoo gabagabeeyey iyadoo laga soo saaray warar murtiyeed ku saabsan qodobadii looga dooday intii uu socday maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkaana soo diray ayaa waxaa ka soo baxay ilaa shan qodobe waxaana warbaahinta u akhriyay yuusuf garaad cumar dood iyo wadaxaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya gaar ahaana doorashooyinka hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa ka soo baxay kow in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha in doorashada waa qodobka labaad in doorashada dowladda federaalka ee soomaaliya ee laba kun iyo labaatan laba kun labaatan iyo kow ay ku dhacdo wakhtigeedii aysanna imaan wax muddo kordhin xileed ah saddex sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo wakhtigeedu ku dhacda sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay nooc ahaanna ku dhici karta muddoxileedka harsan shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee laba kun iyo doorashada dalka ee laba kun iyo labaatan laba kun labaatan iyo kow shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug shirku wuxuu u mahad celinayaa taageerada beesha beesha caalamku u mahad celinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada soomaaliya waad mahadsantihin shirkan oo muddo laba maalmood ah ka soconayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayna isugu yimaadeen wadatashina ku sameynayay madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa ugu dambeyn waxaa ka soo baxay qodobadan shanta gaaraya iyadoona sidoo kale loo ballamay in shir kale lagu qabto isla magaalada dhuusamareeb ayna kasoo qaybgeli doonaan madaxda ugu sarreysa dalka maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
roobab afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka daayay magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa in ay ka dhalatay saameyn dhinaca isku socodka gaadiidka ah iyo sidoo kale saameyn ay ku yeesheen dadka barakacyaasha ah ee ku nool xerooyinka ku yaala magaalada muqdisho wariyaheenna nuur saciid haliil ayaa faahfaahinaya
roob xoogan oo dhowr sac ka daayay magaalada muqdisho ayaa sababay khasaaro kala duwan iyadoo daadadka roobka ay geysteen burburka guryo dhowr ah oo ku yaala caasimadda waxaa sidoo kale burbur soo gaaray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada roobkani oo ahaa mid dhowrkii saacee lasoo dhaafay ka daayay degmooyinka gobolka banaadir ayaa kubnaan ka mid ah qoysaska danyarta ah waxa ay isaga barakaceen guryihii ay ku hoyanayeen qaar ka mid ah madaxda maamulka gobolka banaadir ayaa ku baxay gurmadka dadka ay dhibaatada kasoo gaartay roobkii daay iyo saameynta uu geystay waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax iyo guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi kuwaas oo booqday xaafadaha degmooyinka boondheere iyo warta nabadda oo ka mid ah degmooyinka uu sida xoogan u saameeyey roobkani waxa ay indhahaygu qabanayeen xaafado qaar oo ay dadku dabaal isaga gudbayeen maadaama uu daadadka roobka ay biyo dhigeen wadooyinka iyo gudaha guryaha qaar kooxda gurmadka ee dowladda hoose xamar ayaa dad da ah iyo qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba waxa ay ka soo badbaadinayeen guryaha ay biyo dhigeen roobka kuwaas oo ay ka muuqatay daruuf nololeed waxa ayna dalbanayeen meel ay ku hoydaan iyo waxa ay quutaan daadadka roobka oo ahaa mid si xoogan ugu qulqulayay waddooyinka caasimadda ayaa biyo dhigay xaafadaha ay ku nool yihiin qoysas danyar ah maadaama aysan awoodin in ay iska difaacaan waxaana aada u adkeed isku gudbitaanka guryaha gurmadka loo sameynayay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyey gurmudkii ay sameeyeen ugu dambeyn een, caawa waxaa ilaahay noo suuro geliyey inaan gargaar u fidino dad masaakiin ah oo qoysas ah waayeelo een, caruur yar iyo maamooyinba isugu jira ilaahay wuxuu nagu guuleeyey ilaa dhowr qoys inaan maaragtay aan garab siino Een, waa jiraan meelo ka badan ee, gobolka banaadir waa toban iyo toddoba degmo iyo laba deegaan waaye waxaa laga yaabaa intaan in ka badan inay jiraan laakiin meelo aan ka gaarnana way jiraan meelo aanan ka gaarin oo haddii ay ka imaato cabasho ah aan tegi doonana way jiraan wadooyinka oo aan laysku mari karin oo dhibaato ay ka jirtana way jirtaa waxaan kaloo aan codso lahayn ka maamul ahaan gobolka banaadir inta annaga karaankeena waa dadaalnay dadweynaha een, jiifa caawa oo si nabad ah kusoo kici doona beri oo aan wax dhibaataa gaarin inay u gargaaraan kuwa maaragtay caawa xaloo dhan soo jeeday oo dhibaatada haysatay marka haddii aan laysku gargaarinna dhibaatadu way iska sii badanaysaa qoysaska tabarta daran in loo gargaaro Een, annaguna waxaan ku dadaali doonaa insha allah intii aan ka gaarno in aan maaragtay garab siino dadka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax waxa uu ka hadlay goobihii ay booqdeen iyo waxa ay kusoo arkeen
magaalada muqdisho saacadihii magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka socday roobab xoogan laga soo bilaabo eh, caawa fiidkii ilaa hadda oo saacaddu ay tahay shantii eh, subaxnimo waxaan eh, xoogga saarnay degmooyinka u nugul shacabkooda danyarta u badan ay degan yihiin oo biyahaas xooggan ee socda ay dhibaato u geysan karaan waxaan runtii eh, u mahad celinayaa ciidanka gurmadka deg dega gobolka banaadir iyo maamulka degmada boondheere iyo annagoo wada jira waxaan gurmud us- u fidinay dadka degan degmada een, warta nabadda qaybo ka mid ah iyo boondheere oo halkaas ku dhawaad dad ku dhow konton qof qoysas caruur iyo dhallinyaro isugu jira laga soo saaray ilaa waa berigii haddeer aan joogno ilaa een, xalay aan ka shaqaynaynay Ee, waxaa dhacay waxaa weeye een, qadar rabbi nimcada ilaahay bay ka mid ahayd Een, kolley qof kastoo ay dhibaata ka soo gaartana intaas waa fahamsan yahay annaga maamulka gobolka banaadir wixii karaankeenna ah caawa waa sameynay beri subaxiina inta kale ee, oo gurmada oo u baahan ama wadooyinka ha noqoto ama goobaha xirma ha noqoto ama hadda intaan ognahay dad wixii gurmad u baahnaa dad waa jireen guryahooda biyo ugu gelin laakiin kuwa gurmadka u baahnaa oo guryahoodu biyuhu galaan intii aan ka soo saari karna waa ka soo saarnay ilaa haddana dad kale ma hayno nuur siciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
isla wararkii roobabkii xalay ka da-ay magaalada muqdisho ilaa haddana da-aya ayaanu weli ku guda jirnaayay degmada waaberi ee gobolka banaadir waxa ay ka mid tahay degmooyinka uu saameynta ku yeeshay roobabkii xalay ka da-ay magaalada muqdisho waryaheena muuse cismaan abtow ayaa warkan inooga diyaariyey maamulka degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay shacabka degan degmada iyo dadka barakacayaasha ah roobabkii ka da'ayey labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho roobabkii labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay ka da'ayey caasimadda ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan iyo burbur soo gaaray wadooyinka qaar waxaana go'an qaar ka mid ah wadooyinka oo oo ay fadhiisteen biyo gudoomiyaha dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada waaberiga gobolka banaadir cali cabdulqaadir faarax karaama ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay roobabkii ka da'ayay caasimadda derbi oo ku dumay kaam billa waajiga laho dad barakacyaal ah een, ayna waxba gaarin wax khasaara oo dad ayna jirin laakiin roobabkii xala da-ayo aad u fara badnaa Een, waddadii loo marayay kaamkaas biyaa gooyey sida somaali airlinesto kale waddada een, madiina almunawara oo somaali airlines ku taalo iyo jidka hotel afrique oo aeroboortka galo bulaacadii biyo qabadkeed way buuxsantay roobka daayana uu ka tan badnaa insha allahna maanta in laga shaqeeyaan filaynaa oo biyaha si ay godkoodii galaan haddii ilaa yaraa wax khasaare oo naf iyo maalina ma jiraan derbigaas dumay aan ahayn derbiga wuxuu ahaa derbi ku wareegsan kaamkaas barakacayaasha ay degan yihiin gurina kuma dumin alxamdulilah jidadka inta badan waa beri jidadka inta badan waa dhisan yihiin wadadan tia moscow annagan iyo noo dhexayso hamarjab xoogaha waxaa ka jira burbur ka jira iyo buundada meesha laga degayo labada dhinac oo buundada fiya tanzania wadada fiya tanzania buundada laba dhinac oo laga degayo way jiban yihiin laakiin maadaama ay dallacad yihiin oo hoorar yihiin
gudoomiyaha dhinaca arrimaha bulshada maamulka degmada waaberi ayaa sidoo kale ka hadlay saamaynta bulaacadaha xiliyada roobka ay ku yeeshaan shacabka soomaaliyeed ku dhaqan degmada waaberi bulaacadda namber afar iyo habeyna lagu sameeyey laakiin roobabka da-ayo waxay yihiin roobab ka tan badan biyaha ka yimaada ilaa iyo manaafir a ku soo hooro bulaacadaas marka biyo qabad waaye aaday noo fiican tahay aada mahadsan tahay wadadaas juhd iyo dadaal fara badan socdo insha allahu maalmaha soo socdana dayactiraan ku samaynayna haddii laa yidhaahdo qorsheeda lagu jiraa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay gacanta ku dhigaan horjooge ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo ku sugnaa gobolka shabeellada hoose cabdisaaq xaaji saleemaan ayaa faahfaahinaya xilli ay labadii maalmood ee ugu dambeeyey ciidamada kamaandoosta xoogga dalka oo ay ka wadeen howlgallo lagu burburinayo deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab howlgallo baaritaana ay ka sameeyeen deegaanada mubaarak daarusalaam waxa ay ku soo qabteen horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab howlgalkan oo ay fuliyeen ciidamada kamaandooska xoogga dalka ee danab iyo gorgor ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen horjoogayaasha dhinaca sirdoonka gobolka shabeellaha hoose macalin bilaal jeenaani iyo cabdulaahi maxamed cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha sarsare ee maxkamadda gobolka shabeellaha hoose sida uu idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay taliyaha guutada lixiyo tobnaad ee kamaandooska xoogga dalka gaashaanle ismaaciil cabdimaalig macalin taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in la soo qabtay maleeshiyaadka gaaraya shan kuwaasoo ciidamadu ay howlgalka ku soo qabteen ciidamada xoogga dalka gaar ahaanna kamaandoosta ayaa kordhiyey baacsiga maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab iyagoo ugu gelaya meel kastoo ay ku dhuumaalaysanayaan cabdirasaaq xaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa waxa ay ka deen deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wariyaheena cabdiraxmaan wadani ayaa soo dira warkan roobabka xilliga gubaha ayaa afar labaatankii saacayna soo dhaafay si isdabajoogkaha kaga daayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinka jowhar balcas iyo mahdaay iyadoona roobabkan ay ahaayeen kuwa ay ku diirsadeen dadka xoola dhaqatada iyo beeraleyda ah ku dhaqan gobolkan shabeellaha dhexe magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sidoo kale afar labaatankii saacayna soo dhaafay roobka uu ku daayay iyadoona saameyn dhanka kale uu ku yeeshay dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada jowhar kuwaasoo degan guryo ka samaysan waxayna dadkaasi ay dalbanayaan in la geersiiyo gargaar bini-aadinimo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadio muqdisho jowhar
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xogaga uu hogaamiyo janaalka lagu magacaabo janaal xaftar ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay weerareen goobo saliidda lagu keediyo oo ku yaala dalka libiya ilaa hadda lama soo sheegay khasaaraha ka dhashay hase ahaatee isku dagaasi ayaa waxa uu qayb ka yahay weeraro muddooyinkii ugu dambeeyey janaalkaasi uu ku waday meelo badan oo ka tirsan dalkaasi libiya inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo gaareen dhabarjab ka soo gaaray dagaalka ay uu kala jiro ciidanka dowladda libiya dalka libiya ayaa waxaa ka jirtay qolqolatooyin iyo dagaallo sokeeye wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi libiya mucamar al khadaafi dad badan oo u dhashay dalkaasi libiya ayaa isaga qaxay guryahooda iyagoo kuwo kalena ay ku dhinteen dagaalada ka socday dalka libiya inkasta oo beesha caalamkuna ay taageerayso dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ayaa haddana waxaa jira dowlado isdiidan oo markaasi ka shaqeeya dalkaasi libiya iyo sidoo kale kooxa mucaarada oo iyaguna doonaya in ay qayb ka noqdaan awoodda siyaasadeed ee dalkaasi libiya guud ahaan warkii aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka wanaga intaas waad ku mahadsantiin dhegeysiga warkeena meel kasta oo joogtaan inta aanu warkan warka xiga dib uu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo